bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo adahayoo kale subax walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka dhegaystayaal saaka qodobada aan idigu hayo oad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona muwaadin soomaaliyeed oo mar kale lagu dhex dilay goob ganacsi uu ku lahaa dalkaasi koonfur afrika faahfaahino dheeraadoo ka soo baxaya ayaad dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaan maamulka jubbalandna waxay sharwad ku xidheen qabashada doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya haddaba maxay tahay sharwaddaasi barnaamijkayaan dhegaystayaal saaka idigu soo gudbin doonaa xubno ka socda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalk soomaaliyana waxay maanta shir uga furmi doonaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland haddaba shirkaas oo looga hadlaya arrimaha doorashooyinkan dhegaystayaal xog la xiriirta barnaamijkaynu ugu soo gudbin doonaa israsaaseyn khasaare geysatana waxay ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda waa degmada kaaraan haddaba israsaaseyntaas iyay dhex martay maxayse tahay sababta ka dambeysay israsaaseynta oo qof shacaba oo qof uu ku dhintay haddaba dhegaystayaal barnaamijka ayaan idigu soo gudbin doonaa haddii allaha wooda raalli ka noqdo wasaaradda caafimaadka soomaaliyana waxay sheegtay kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunka covid nteen oo laga helay magaalada muqdisho iyo deegaano kaleoo ka tirsan geyiga soomaaliyeed ayaad dhegaystayaal qodobadaad sidoo kale barnaamijka aan idigu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona faahfaahino ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan madaxweyne ku-xigeenka kenya waa madaxweynaha kenya hura kiyaata oo ku-xigeenkiisa ugu baaqay inuu iscasilo haddaba maxay tahay sababta barnaamijkan dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkan dhegaystayaal waxaan idiin hayaa xubintii xiisaha badnayd ee kalamaan gabagabadana dhegaystayaal waxaad dhegaysan doontaan gunta iyo gabagabada barnaamijka aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan insha allah way iman dhanka farsamada waa saaxiibkii xasan axmed maxamed stuudiyaha koowaad halka stuudiyaha magaalada dhuusamareebna ay uga saaciidayo saaxiibkay haashim yare dhegeystayaal barnaamijka anigoo sharmaarka ayaa soo saaray isla aniga ayaa idiin farsamaynaya waa isla aniga ayaa idiin tabin doona haddii allaha wooda raalli ka noqdo stuudiyaha koowaad cadaada farsamada waa xasan axmed maxamed dhanka magaalada dhuusamareebna waa haashim cumar dhegeystayaal u diyaargarow wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado mar kale dhegaystayaal kulanti wacan wanaagsan waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha februari sannada laba kun koob iyo labaatan aanu gudagalna barnaamijka dhegaystayaal wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in kiisas cusub oo la xidhiidha xanuunka covid nteen laga helay gudaha dalkeenna soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay caabuqa covid nteen oo maalmihii ugu dambeeyey dib usoo dib ulas dib usoo labakacleeyey wasaaradda waxay soo bandhigtay xogtii ugu dambeysay xaaladda soo korortay iyadoo dadka ka bogsaday xanuunkaasi haddaba wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa iyadoo arrimahaas shir jaraa-id ay ku qabatay magaalada muqdisho uga warbixisay xarumaha la tacaalidda covid nteen iyo shaybaarada guud ee dalka qaybihiisa kala duwan waxa ay xaqiijiyeen in korar ku yimid dadka laga helay ama uu soo ritay xanuunka covid nteen labadii usbuuc ee ugu dambeysa warbixinta xaaladihii ugu dambeeyay covid oo aan u kala qaadi doono kowda ilaa iyo soddon iyo kowda bishii janawari labada kun iyo labaatan iyo kowda iyo kowda ilaa iyo kow iyo tobanka februari labada kun iyo labaatan iyo kowda si aan dadka u tusno hoosta uga xariiqano isbedelka yimid iyo kordhaca ku yimid tirada la baaray kowda ilaa iyo soddon iyo kowda janawari labada kun iyo labaatan iyo kowda waa afar iyo toban kun lix boqol iyo afartan iyo sideed qof bisha february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobanka labada kun iyo labaatan iyo kowda inta la baaray waxay ahayd shan kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lix xaaladaha cusub ee soo kordhay waa sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sideed qof janawary kowdeeda ilaa iyo soddon iyo kowda february kowdeeda ilaa iyo soddon iyo kowda ilaa iyo kow iyo tobankana waa boqol iyo soddon iyo saddex waxaa lab ah konton iyo sagaal dhadigna waxaa ay labaatan iyo sagaal baaritaankii january kowdeeda ilaa iyo soddon iyo kowdii sidoo kalena february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobankii dadkii la baaray boqol iyo soddon iyo saddex waa lab dhadigna waa konton iyo lix xaaladaha soo kordhay goobaha ay kala joogaan haddaan idiin dul maro banaadir january baaritaankeedii wuxuu ahaa kowda ilaa iyo soddon iyo kowda afartan iyo saddex qof february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobankana waa boqol iyo lixdan iyo kow somalilan waa afartan iyo sagaal february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobankana waa afar iyo toban puntland january kowda ilaa iyo soddon iyo kowda inta la helayna waa shan februaryna isbuuci kowda ilaa iyo kow iyo toban kow iyo tobankii toban jubbaland january waa kow february waa eber hirshabeelle waa eber january februaryna waa afar koonfur galbeed waa eber kow iyo january februaryna waa eber galmudug waa eber january ilaa iyo soddon iyo kowdeeda iyo february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobankana waa eber wadarta guud ee january la baaray wadanka waa laga helay cudurka xaaladda waa sagaashan iyo sideed februaryna waa boqol iyo sideetan iyo sagaal da-da dadka laga helay marka haddaan fiirino da-da labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal waxaa waaye afartan iyo laba boqoleyda oo ah january kowdeeda ilaa iyo soddon iyo kowdi february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobanna waa boqoleydii afartan da-da u dhexaysa afartan ilaa iyo afartan iyo sagaal tan january waa konton iyo shan boqoleydi februaryna waa afartan iyo sideed boqoleydi inta ka weyn lixdan waa boqolkiiba january waa saddex february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobankiina waa boqolkiiba hal wadarta waa boqoleydii markaan ka hadalna da-dooda tirada guud ee dadka laga helay january kowdeeda ilaa iyo soddon iyo kowdi waxaa waaye afar kun sideed boqol iyo toban iyo afar february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobankina waa shan kun boqol shan kun iyo saddex iyo toban tirada geerida bisha january labada kun iyo labaatan iyo kow waa laba february kowda ilaa iyo kow iyo tobana tirada dhimatay allah u naxariisto waa laba iyo toban tirada guud ee dhimashada dalka january kowdeeda ilaa iyo soddon iyo kow waxay ahayd boqol iyo soddon iyo laba february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobankana waa boqol afartan iyo laba tirada guud ee bogsootay guud ahaan waa saddex kun toddoba boqol iyo labaatan february kowdeeda ilaa iyo kow iyo tobankana waa saddex kun toddoba boqol iyo soddon iyo saddex waxaa xaqiiq ah oo aan qirayna in dhammaan guulihii laga gaaray ka hortaga caabuqa coronavirus ay hogaaminayeen shacabka soomaaliyeed oo gartay inay badbaadiyaan naftooda mudnaanta ugu weyna siiyeen in la yareeyo faafitaanka cudurka soomaaliya ayadoona haysan tallaal awood baaritaan oo ballaaran oo ku filan isbitaallo casri ah sariiraha sida gaarka ah ee badbaadinta bukaanada usoo rita caabuqa covid ayaan haddana ku guuleysanay inaan yareyno oo aan ka hortagno caabuqa coronavirus iyo faahfaahin waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago inay muhiim tahay ka hortaga waxaan rabaa kaliya inaan ku daro in soomaaliya imaan doono tallaalka haddii alla idmo tallaalka wadanka la keenayo oo naloo yaboohay sida wadamo ilaa iyo boqol iyo labaatan ee adduunka ka mid ah la siiyo waxaa la dhahaa astrazeneca u k waa tallaal w h o iyo khubaraa badan soo baartay shalayda ugu dambeysana taariikhda ayd kow iyo tobankana la ansixiyay
taasi waxay ahayd wasiiradda caafimaadka soomaaliya doctor yuusuf husiya abikar nuur oo ka warbixinaysay kiisad cusub oo xanuunka covid nteen oo laga helay gudaha dalkeena soomaaliya barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha cadaada iyo dhegeystayaal aad ku dhegeysanayseen waa kaag dhegeystayaal markaana koonfur afrika muwaadiniin soomaaliyeed ayaa lagu soo warramayaa in dil iyo dhaawac lagu geystay dalkaasi koonfur afrika kooxa burcad koonfur afrikaana ayaa xalayta gudaha dalkaasi waxa ay dil iyo dhaawac ugu geystay muwaadiniin soomaaliyeed oo ka mid ahaa soomaalida ganacsiga u tegay dalkaasi iyagoo goobta ka baxsaday soomaalida la dilay waxaa lagu magacaabi jiray waa soomaaliga la dilay waxaa lagu magacaabi jiray cabdixakiin jaalle iyo makaa'il bitow waxaana la sheegay in lagu dilay goob ganacsi oo ku taalay magaalada boort alisabiida dalkaasi koonfur afrika mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa sheegay in kooxaha burcad ah ay muwaadiniinta soomaaliyeed ku weerareen goobtooda ganacsi sidoo kalena ay weerarkaasi ku dhaawaceen wiil dhalinyar ah oo goobta weerarka ka dhacay ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska koonfur afrika ayaa sida caadada ahayd waxa ay tageen halka uu dilku ka dhacay si yeeshee kuma guulaysan ay gacanta ku soo dhigaan kooxihii dilka ka dambeeyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay gudaha dalka koonfur afrika waxaa lagu dilayey ama lagu dilay afar dhalinyaro soomaaliyeed waxaana dilkaasi weli ka hadlin madaxda dalka koonfur afrika soomaali waa soomaaliya iyo iyadoo horey loo dilay muwaadiniin fara badan oo soomaaliyeed waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dhexe barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa jubbaland ayaa shuruud ku xirtay ka qaybgalka doorashooyinka soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland ayaa mar kale ku celiyey inaysan ka qayb noqon doonin doorashooyinka soomaaliya ilaa gacanta maamulka dib loogu soo celinayo maamulada gobolka gado oo ay gacanta ku hayaan ciidamo ay geysay dowladda soomaaliya wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland cabdi xuseen sheekh maxamed oo ka qaybgelayay barnaamij dood oo ka baxaya b b c da ayaa waxa uu sheegay in deegaanada jubbaland lagu qabanayn doorasho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxuu intaa waxa uu arrintaa u sababeeyey in gobolka gado oo ka mid a deegaanada jubbaland uu weli ka maqan yahay gacanta maamulka jubbaland islamarkaana ilaa lagu soo wareejiyo aysan ka qayb noqon doonin doorasho soomaaliya ka dhacda heshiiskii bishii waa heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar waxaa qayb ka ahaa in annaga mas-uul ka nahay doorashada qaybta ka dhacaysa jubbaland marka waxaan ku sheegayaa in madaxweynaheenna uusan qaban uusan qayb ka noqon karin meel uu qabsaday maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna tusaale wuxuuna wuxuuna noo tanaasuli waayey oo xitaa waxau naga diiday inuu garbaharayn nagu soo wareejiyo oo aan geyno boqol wiil iyo maamul cusub ayuu yidhi wasiirka warfaafinta jubbaland ugu dambeyn wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland cabdi xuseen sheekh maxamed ayaa ugu baaqay madaxda dowladda ee mudaxuleedkoodu dhammaaday in muddo laba bilood gudahooda ay ciidamada uga saaraan gobolka gado waa muddo laba bilood gudahooda ay ciidamada uga saaraan gobolka gado si wax looga waa si xal waala loogu gaaro caqabadaha koowaad ee haysta doorashooyinka soomaaliya ayaa xilligan waxa ay tahay arrinta gobolka gado waxaana dhowr jeer la qabtay ama shiro dhowr jeer la qabtay laisku fahmi waayo arrinta gobolka gado dowladda soomaaliya waa dowladda soomaaliya ayaa sanad ka hor waxay degmada waa degmooyinka gobolka gado geysay ciidamo fara badan waxaana tiro laba jeera ay ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ku dagaalameen degmada baled xaaw ee gobolka gado waa hagaag saaxiibayaal markaana gaalkacyo galmudug iyo puntland ayaa go-aamo wadajira ka soo saaray xaaladda ammaanka magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaana qeybta galmudug ayaa ayaa ay ku yeesheen guddiyada amniga gobolka mudug kulan kaasoo ay kaga qayb galeen mas-uuliyiin kala socday maamulada puntland iyo galmudug sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland labada duq ee magaalada gaalkacyo maamulka puntland iyo galmudug laamaha amniga talisyada booliiska iyo labada maamul iyo xubno kale gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiliyaas xal ayaa sheegay in shirka uu ku soo dhammaaday guul islamarkaana ay ka hadleen dhacdooyinkii dhacay saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay wuxuuna sheegay inay amniga uu yahay mid wanaagsan wuxuu hadalkii intaa ku daray shirka looga waa shirka lagu go-aamiyey sidii looga hortagi lahaa weerarada ay geystaan al-shabaab la dagaalanka waxyaabaha ammaanka dooriyaha ee ka qayb qaadanaya amni darrada gobolka mudug ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug waxa uu sheegay in laysku raacay in labada ciidan puntland iyo galmudug ay si wada jira uga howlgalaan si loo xaqiijiyo guud ahaan amniga gobolka mudug gaar ahaana magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo deegaano kale oo gobolkaasi ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca weeraro ay geystaan al-shabaab iyo colaad beeleedyo soo laalaabata waa hagaag dhegeystayaal markaana magaalada muqdisho faahfaahiino ayaa ka soo baxaya israsaaseyn khasaare geysatay oo ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda waa degmada kaaraan warar dheeraad ayaa laga helayaa israsaaseyn kooban oo xalay fiidkii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo rag hubaysan oo burcada ku dhex martay degmada kaaraan ee gobolka banaadir goobjoogayaal ayaa ku warramaya in israsaaseynta ay si gaara uga dhacday xaafadda cali geedi ee kaaraan taasoo ka dambeysay ka gadaal markii rag burcada oo doonaya inay dhaca ka u geystaan dad shacaba balse ay ka warheleen ciidamada dowladda kadibna uu halkaasi dagaal ka dhacay inta la xaqiijiyaha qof ayaa ku geeriyooday rasaasta halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray islamarkaana waxaa la sheegayaa in qofka dhintay uu ka tirsanaa raggii burcadda ahaa ee dhaca geysan rabay kuwaasoo dadka deegaanka ay cabasho ka muujiyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda waa ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalk soomaaliya oo tegay goobta falku ka dhacay ayaa qaaday meydka ninka dhintay iyo kan dhaawac ahaa iyagoona sidoo kale sameeyey howlgal kooban oo lagu xaqiijinayo amniga dadka ku sugan degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa sheegay in xilliyada habeenkii ee xaafadaha qaarkood ay rag hubaysan dhac ka geystaan iyagoona dadka ka qaata teleefanada gacanta iyo waxyaabaha kale ay xilligaasi sitaan si kastaba waddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa xaafadaha iyo degmooyinka qaar ee gobolka banaadir ku soo badanayay dhaca xilliyada habeenkii loo geysanayay shacabka waxaana xusubnain dhowr raga waa dhowr rag burcada iyo ciidamada dowladda ay isku rasaaseen isku geys rasaaseen ku dhex martay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac wahaga dhegeystayaal qaybihii ugu dambeey barnaamijkaas la soo gaarnay uhura kenyatta ayay ku-xigeenkiisa ayaa ugu waa ku-xigeenkiisa ugu baaqay inuu iscasilo madaxweynaha kenya uhura kenyatta ayaa ku dhiiraday inuu ku-xigeenkiisa william ruuto u jeediyo baaq iscasilaada isagoo dhaleeceeyey ama dhaleecayn badan u jeediyey khudbad uu ka jeediyey jimcihii thura ee ismaamulka kim wow waxaad dhaleecanaysaa dowlad si xun adigoo weli ka tirsan haddii aad rabto wanaagga ama guusha dowladdan la joogo la joog haddii kalena iskaga taga ayuu yidhi madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweyne uhuru ayaa ku-xigeenkiisa wilya ruuto u sheegay inuu dhinac doorto maadaama ay jirto hal dowlad oo keliya taasoo ku guul taasoo guuldarraysata ama guulaysata balse siyaasiyiinta taageera william ruuto ayaa u jawaabay madaxweynaha kenya iyagoo sheegay inaysan habboonayn goobaha fagaaraha in wax layskaga sheego sida ay hadalka u dhigeen waxayna madaxweynaha ugu baaqeen inuu arrimahaasi ka laabto wahaga saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambe barnaamijkan soo soo gaarnay markaana xubinta xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan warkalamaana waxaa la yidhi damaciya markii doonistiiyo diiftu soo badato daacadduna yaraataa ummadi dan isu laysaaye danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oy daawo dhigataa ummadi dawlad noqotaa dowladnima jir dowladnima joog aan maqli jiray war umadidantiyan qoradaana maradagowti hortii oo dhammaadaan a dheegi jiraaniina dulmi ururay daalimiin been badan lacagna doonaysa dantii guudna wada diidan baa dawliskii shuba taladoba meebduugnuaan damboyta leeri warwalaweynay dan guud haddii la waayo dan gaara la heli maayo horaa waxaa loo yidhi dugaag duurkay degtahay daluug diirmay dhashaa aroo cabdalla adina waxaad ka tegday dhantay waa gaari waaye dagaalkay ma yaraade war waxaan maqli jiray hadduu deeqilah ku siiyo daruuraha hadduu ku geeyo kibirka waa lagu dumaaye ducaa la yaboohsadaa warxanaana waxaad ilowday intaan doonnida wadaayo shukaankiyo diiraddeeda halkaan doonana tegaayo maxaa iga daadanaya haddaan dadka ugu sarreeyo in dambeeto dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dab hulaaqay naaqate wadheegi jari madeeyow adigu waa dheegi jirta kowdhe anigu se hadda waxaan dhahaa how dadku inay dagaalamaan wax doorashowga daawaroon dadku inay dagaalamaan wax doorashowga daawaroon maaho war kalamaanee war ma haysaane kenya waxay mar kale maxkamadda adduunka ay ka codsataa la yidhi in dacwaddii badda dib loo dhigo arooda war mahaysinee kenya muraaday leedahay dulmiyaana wadaa baddaana waxay rabtaa inay baanbayn ku qaadato fiilooyinkan soo xoraysana ka yeeli mayno war kenya markii afaraad inay tidhaahdo badda dacwaddeeda dib ha loo dhigo indhaheennay ka garatay weelushiisa laga arkaa dushiisa lala dhacaa xoryaanaha lax walba shirarka isdhigtaa lagu gowracahaa la yidhi kenya waxay dib u dhigaan afaraad marmarshiiyo uga dhigataa la yidhi soomaaliya hadda dawladu kama jirto iyo cidaan dacwo la galno muga dulmi inay kenya maagan tahay waas ka muuqataa waar kenya waa og tahay badda inaanay waxba ku lahayn maxkamad haddii la tagana inaanay ku gar helayn markaa been iyo laallaa bay rabtaa inay wax ku hesho horaa waxaa loo yidhi hungurweynaa malaaya saab uu dhacay warwar mahaysiine maanta wasiirka warfaafinta dubbe hadduu lix saac hadlayna wuu hadli jiray barqaacaduu hadlay wuxuuna yidhi dowladda kenya dulmiga ee wadda ka yeeli mayno dacwad dib loo dhigo mar afaraadna aqbali mayno maxkamadda adduunkana haddii ay ka aqbasho in kenya mar afaraad dacwada dib loogu dhigo waxaanu arkaynaa inaysan cadaalad ahayn gabarta dowladda kenya waxaa ka go'an baddeenna si kastoo ay ku heli karto inay ku qaadato laakiin waxaan la yaabanahay dowladda soomaaliya hadal unbay haysaaye ficil badda lagu difaacaya inaysan haynin sababtoo ah waxaan maqalnay dadkii dacwada horay u galay oo xogta hayey maanta hal qof inuusan ka joogin shaqadana ku jirin marka wasiirkayga dubbe waxaan dhihi lahaa warkaagu waa fiican yahay maxaan loo weheliya hadalhaannan buuxshaa la yidhi waraan wali baarafagay dowladdaana hadala ficilna kadara badaana foorfaayid aylika gaadanay war qoladan aan jaarka nahay dacwaddoodu ma weyd bay noqotay war hadda ka hor muranka jubbaland iyo dowladda federaalku markuu bilaabanayey nin aqoon-yahanaa ka hadlay wuxuuna ku teliyey gobol xuduud ku yaalla qalalaaso siyaasadeed lagama abuuro marka hadda waxay ii muuqataa dowladdu intay jubbaland colaadinayso wardii la isku dacweynaya iska dhaafe dhul badan oo kale inuu halis ku jiro war dowladda jubbaland waxay isku hayaan kismaayo maahina waa gadow aryaadhaha soomaali waxay dhexdeeda isku haysato gaar waay laakiin shisheeye mugow arrimahaya soo faragelsho isku duubnaasho iyo madnimo waa inay naga muuqato kenyana hadda ka hor abwaansalaad cabdulla caadle wuxuu yidhi ninkii berrigayga iyo horuu qaba baadiday hadduu badda iigu yimid bilaahi waa noo dagaal war cabdullow bilaahi waa noo dagaal hadday arrintu marayso fadhi waa beeshaye hubka noo gura cabdulla waxaan soo xasuustay waagii aad dhihi jirtay wixii dhiig lahow kaca anina aashakiina hees iyo heesas weliba ku dheegi jiray qarankani beece ma noqon dhulkayguna boob ma galo baddayduna baddayduna iib maaha ya irti horaan waxaa loo yidhi manaasoo ulqaato oo imaado oo imaado inaad liigo ordaayan waa ogaaye abdalla abkee doolo dilo dad noora maas u daaha yaara jarteena hadda dhiigasinka ka himaa dibigeesle maa dagaaloo la galaa waa ku dilaa cabdallow maanta ma waxay maraysaa sidii qaduun buu ahaa waa ku qara waa ku qashira aryaadhaha kayraya qajajacya war inyii iska dhaaftiin kenya waxaan xusuusihaa imtixaanta qabada ah qaarka sara bannaan yahay taa kana qabyada tahay
waraadhaa war ma haysaane waa kii madaxweynuhu ku baaqay in shir garoowa laysugu yimaado isagoon sida dani sheegay kala tashan dani iyo axmed madoobe iyo midowda musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidkaa iyo guddoomiyaha aqalka sarena waa kuwii ku taliya xamar in lagu qabto mar labaad wasiirka warfaafinta dubbe wuxuu yidhi shirka waxaa lagu qabanayaa meeshii madaxweynuhu iclaamiyey marka waxaan la yaabanahay garoowa ma dowladda federaalkaa maamusha ma madaxweyne farmaaja dadka marti gelinaya oo dejinaya midda kale madaxweyne meeshaadan kuugu imaanaynaayo nugu sug muxuu ku diidayaa madaxweynuhu war shirarkii hore waxaa lagu qabtay dhuusamaral iyo muqdisho labadaba amarka madaxweynuhu waa ka socdaa warwallaweyne waa isku wareerteene gogol baanu idiin dhigaynaa jumhuuriyadda somalilanna kaalay ah horaan waxaa loo yidhi duruur la'aan roob ma yimaado dabeel la'aanna xaasha ma duusho war lacagtan diyaaradaha lagu qarash garaynayo hadda ka hor waa kii madaxweynuhu ka digaye dadkan barakacayaasha masaakiinta ah maa la siiyo warnimiowlankoohata ka hor baadiye eedanka dhibboodii jiridii markaasa madiisu tab'aan deeriya meerey ow tab'aan deeriya meerey dhoobay halayin roroy ee dogokino adiiba tab'aan ee laaski marohayte meeta dhoobay likiinjee kuweydiyaase laari dhoobee kadabadi naftiya war iinka jaraari mayli abanareed marka madaxwiina uu sugo fili soomaaliya dhaha fadhiyo muqdisho iyo madaxtooyadii ina usaara gorow halinjeey gorow halinjeey usaara timir lafa ka dah duuban abdulun waliba ka dheega jiray ooy inti usaara majaabe sahay meel kaalay kama wulux mulux leeyihiin yaari jari madeeyow qof kula jooga lama xantee waxaan aniguna intaas ku dari lahay baleenkaalka booddaada barooba waaye aan bislayn baleenkaalka booddaada barooba waaye aan bislayn haye waradhahay waxaa la yidhi haddii madaxdii hore iyo midda maanta shaqaysaa anaa talada mudan iyo muran iyo khilaaf iyo makastii carruurtii ismaandhaafka barayaan samirkiiyo midnimadii mujtamaca ayaa bari warnimiyo dadkun dama iyo inay kursi jeceel maroorillika eedayayn madahowna gabaana dadkii beledweyne kiirhiirnaaano binaanbaha abaabuleen laka eedoy geeka waldhi maakamadana dhiidiyaleeri yaamadeeyow dhidhi dhidhicda adiga ku haya meher beledweyne haddana mu kale xaquuqda hori u dhiidhiyey war dadkaas waxaan ka calolxumooday gabar xaamila oo sagaalkeedii bilood ku jirta oo dadka lasiidahay ka mid aheedaa la wareystay waxayna tiri xabsiga waa ku dhex xanuunsaday habeen madow ayaana gurigayga layga soo waday waxaana laygu eedeeyey barriyaad banaanbax abaabuli rabtaa intaasaan u xiraayay tiri anigoo waxba galabsan hadda maamulka beledweyne ma dadka qalbigoodu kontaroolaa warana gabartaas may beerfaday dimuquraatiyadii beledweyniisaas nagatay sabar iyo iimaan war dabageed muxuu maxkamaddii riyada u furan waayey aryaadaha ruux bukaanka kugu nacay adoo baahanka tegay samo samo kuma bannaane aan maqli jira arabdulow heesta garaday beledweyn allaayo balayada hareer mariyahaydi nabeeyo alla barasho barasho waana diiwaa adduunyoy maxaad laba boglaysaa howlahaagu badanaa ar howlahaagu badanaa aan maqli jira dhibka iyo talo xumo jacaylkay wubeerey wubeere yagu tabteedin abdulow siyaasadda dalkeenne dalkeenne dalkeenne siyaasadeenna sarrig iyo xeshood allaha u yeelo sarriiguma iyoonaysa ansahan olaad ilaahow seeji war adeer waa waalantiine somalilan ka ducaysta ilaahu siyaasad xumaanna wareerisee tii laysku afkartoo dhinacii u socoto la yaqaan nooga dhig siyaasi sawar iyo imaan ilaahay anaga siiyo siyaasaddeena salfadhiya allaha u yeelo siyaasadeenna qalbigeeda ilaahay sunta iyo sagsaagga ha ka saaro sareeda hadday ku waarto hadday siliciya dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh
war xaggee somalilan kaga tagteen
waa hagaag dhegeystayaal saaxiibayaal saaxiibada xubinta kalamanaya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal saaka u dambaysa hase ahaatee war deg dega oo haddana soo gaaray ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana ka soo baxaya faahfaahin qaraxa goordhaweyd dhacay faahfaahin ayaa laga helaya qarax ogan oo goordhaweyd daqiiqada ka hor ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana meel aan sidaa uga fogeyn war kontarool oo ku taala isgoyska sayidka magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa gaari laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa ayaa ku qarxay meel u dhow bar kontarool oo ay ku sugayeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana gaariga noociisu ahaa nooha goobjoogayaal ayaa ku warramaya in gaariga uu markii hore xoog ku soo maray kontaroolka ciidanka dowladda ay ku leeyihiin oo ku yaalay isgoyska dabkaasi yeeshee ciidanka ay rasaas badan ku fureen gaariga sidaasna uu ku qarxay wararka dhaca la helaya ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray dad shacaba ku sugnaa hareeraha laamiga inkastoo aan si dhaba loo caddayn karin inta loo egyahay gaadiidka gurmadka deg dega ah ayaa goobta tegay islamarkaanana waxaa la sheegaya in gaadiidka lasoo waxaa la sheegay in gaadiidka lasoo saaray ama laga soo saaray dad qaba dhaawacyo kuwaasoo la geeyay xarumaha caafimaadka ku yaala magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa xiray aagga uu qaraxu ka dhacay islamarkaana dadka u jeediyey inay goobta ka waa goobta ka fogaadaan waxaana halkaasi ka socda gurmud loo sameynaya dadkii waxyeeladu ka soo gaartay gaarigaasi qaraxa ee isagu ka qarxa halkaasi saaxiibyaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado sidaan idiin ballanqaadnay waxaan idiga tegi doonaa heestii maasha allah ee aan bilowga barnaamijka idiin soo gudbinay barnaamijka waa sharmaarka anigoo aan idinla socodsiinayay xasan khasaar ayaa istuudiyaha cadaado ii farsameynaya dhanka istuudiyaha dhowsamareebna saaxiibkii haashim cumar intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona ammaan allah
tahay annaga haddaan ummadiisu kabin
إن شاء الله